فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xasan sheikh oo sheegay in ay rabaan itoobiya in ay soo gaarto badda soomaaliya iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka jawaabay hadalka xasan sheikh askar ka tirsan dowladda kenya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay gobolka laamu faahfaahinta dagaalkaasi ayaan ku haynaa barnaamijka tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo dagaal culus oo lagu qaaday xero ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo gelinkii dambe maanta toogatay askari ka tirsanaa ciidanka macawusleyda ee ku sugnaa deegaanka guraceel mid ka mid a qudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin oo xukunka faahfaahiyey ayaad dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka biyoneef ee gobolka hiiraan weliga gobolka iyo odayaal ka hadlay munaasabad lagu furayo ceelka ayaad maqli doontaan qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka cabdiraxmaan beder ayaa igala qaybgelaya waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey waxaana isku soo duway waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad umaadsan tahay maxamed daahir aan ku bilowno waxaa faahfaahina dheeriya laga helaya dagaal xalay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada dinsoor waxay halkaasi ciidanka mujaahidiinta ku dileen saddex askar oo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya dhanka gobolka laamow ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kenya ee magaalada ishakani ee gobolka laamow laba askar oo ka tirsan ciidanka kenya ayay halkaasi mujaahidiinta ku dileen halka ay dhaawacmeen askar kale oo ka tirsan ciidamada kenya dhinaca kale saddex qof ayaa xalay ku geeriyootay shil gaadhi oo ka dhacay magaalada dilla ee gobolka udal shilkan ayaa dhacay kadib markay isku dhaceen gaadhi fitsa iyo mootabajaaj maraysay meel u dhow saldhigga degmadaasi saddexdii qof ee geeriyootay ayaana la sheegay inay saarnaayeen mootada saacadii lasoo dhaafay gudaha maamulka somalilan waxaa ku geeriyooday lix qofood sababo la xidhiidha shil baabuur maamulada isbitaalada somalilan ayaa sidoo kale sheegay in isbitaalada la keenaya dhaawacyo badan kuwaas oo ka dhashay shilal ka dhacay gudaha somalilan shilalka gawaadhi ee ka dhacaya somalilan ayaa kordhay bishii lasoo dhaafay waxaana loo sababeeyaa waddaxumo iyo dhallinyarada oo gawaadhida u wada xawaaro sare duqeymo xoogan oo ka dhacay marinka khaza oo ay ku baxeen in badan oo ka mid ah dadka reer khaza war saacadii lasoo dhaafay ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza waxaa lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xasuuqyo kala duwan oo ay ku shahiideen siddeed iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo lix ruux oo kale waxaana xasuuqyadaasi intooda badan martigelinayay saacadihii tegay deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun lix boqol labaatan iyo lix ruux halka ay dhawcudana marayaan ku dhowaad siddeetan iyo lix kun iyo sagaashan iyo siddeed ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada saayinada yuhuuddana si indhala-aana u duqeynayaan dadka barakacayaasha ah ciidamada yuhuudda waxay duqeymo xoogan la beegsadeen guri ku yaala magaalada diililbalax ee bartamaha jida khaza waxaana halkaas ku shahiiday afar ruux oo markiiba la geeyay isbitaalka shuhadaawu laksa isla magaalada diililbalax halka ay jiraan kuwo kale oo dhaawacyo qaba oo la geeyay isbitaalka guryo badan oo ku yaala bartamaha magaalada rafax ayay sidoo kale beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo guryahaasi deganaa una badnaa dumar iyo carruur aan waxba galabsan sida laga soo xiganayay dad goobjoogayaal ah oo ku sugan bartamaha magaalada rafax waxaana maalmihii ugu dambeeyey bartamaha magaalada rafax si weyn uga dhacayay duqeymo xoogan oo ay geysanayeen ciidamada xaaqidiinta ah soomaalida iyo canfarta oo mar kale ku dagaalamay gobolka city wararka ka imaanaya galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay ay ka dhaceen hareeraha deegaanka candhuufo maleeshiyaadka canfarta ayaana la sheegaya in laga qabsaday dhowr deegaan maleeshiyaadka canfarta ayaana la sheegaya in laga qabsaday dhowr deegaan oo ay maamulayeen labadii sano ee lasoo dhaafay maleeshiyaadka soomaalida ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanka daymeed oo kaabiga ku haya magaalada garab ciise oo laba sano ka hor ay canfarta ku dileen ku dhowaad afar boqol oo qof oo u badan dad shacab ah goobjoogayaal ku sugan goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in dagaalaan waxba laysku reeban ay ka soconayaan halka loo yaqaano madaceel dhinaca dowladda xabashida etoobiya ayaa kumanaan askari u dirtay galbeedka gobolka city waxaana la sheegay in ciidamadan ay maleeshiyaadka canfarta u difaacaan magaalada candhuufo dagaaladan laayaanka ayaa yimid kadib isbuuciya ay dhinacyadu kala nasteen balse lama oga sida ay xaaladdu sii noqon doonto waxaana xusid mudan in boqolaal qoyso u badan xulo dhaqato ay iskaga firxadeen dhulka miyiga ee lagu dagaalamayo agaasimaha gargaarka deg dega iyo gawaarida anbalaasta ee marinka khaza oo ku shahiiday duqeyn ka dhacday bartamaha marinka wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxaa ishaaca ka qaaday inuu shahiiday agaasimaha gargaarka deg dega iyo gawaarida anbalaasta ninka lagu magacaabo haani jacfaraawi oo ka mid a dadkii usoo dhabar adeegay badbaadinta dadka dhaawacyada qaba waxaana ay sheegtay inuu tusaale u yahay sabarka iyo sugnaanta wuxuuna si geesilamo leh uga howlanaa gurmadka deg dega muddo ku dhow siddeed bilood oo uu dagaalku socday waxay sidoo kale wasaaradda mar kale ku celisay dowladaha caalamkan ugu baaqday inay yuhuudda iyo maraykanka ay ku cadaadiyaan in la joojiya dagaalka cadootooye ee lagu gumaadayo dadka shacabka ee ku sugan khaza waxaana ay sheegtay in dagaalkan ay ku dhinteen inta badan dadka aqoon-yahanada dhaqaatiirta iyo indheergaradka marinka khaza bayaanka ay wasaaraddu soo saartay waxaa sidoo kale lagu sheegay halka uu ku shahiiday jacfaraawi waxaanay xustay in xilliga istishaadkiisa uu ka howlanaa shaqada gargaarka deg dega waxaanay sheegtay inuu ku sugnaa xarun caafimaad oo ku taala bartamaha jiida khaza waxaanay intaa ku dartay inay la shahiideen qaar ka mid ah saaxiibadiis waxaa sidoo kale ku dhaawacmay duqeyntaasi laba ruux sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza ruushka oo geystay weerar ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah ugu yaraan saddex qofood ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen konton iyo laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii banbooyin nooca lahaga lagu qarxiyey dhisme ay dad ray dahdegnaayeen oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka ukraine sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkay burbur xoog leh oo soo gaaray qayb ka mid ah dhismo ka kooban shan dabaq oo ku yaala magaalada kharkiif weerarkaas ayaana dhaliyay in markiiba uu madaxweynaha faladimir zelaliski uu ku baaqay in lala soo gaaray gargaar iyo sanadwab si ay iskaga difaacaan halista ruushka qoraal uu kusoo daabacay barta telegramka ayuuna madaxweynaha ukrain ku yidhi banbooyinka la hagoya argagixisada ruushka waa in la joojiyaa waana la joojini karaa waxaana u baahannahay go-aan adag oo ka yimaada saaxiibadayda si ay noogu suurta gashay inaan joojinna argagixisada ruushka ayuu ku yidhi qoraalkiisa madaxweynaha ukraine faladimir zelaliski kharkiif ayaa magaalo keliya soddon kilomitir u jirta xadka ukraine waxaana ku nool hal dhibic saddex milyan oo ruux waxayna ka mid tahay magaalooyinka dhibanayaasha u ah weerarada ruushka ee ukraine ruushka ayaana weeraray ukraine bishii febraayo ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii muddo siddeed iyo toban bilood kadib waxaanan muuqanin dhammaadka dagaalka ruushka ee ukraine kaasoo ay ku dhinteen tobanaan kun oo ruux kuleel iyo hur daran oo laga dareemayay xeebaha bare ee maraykanka in ka badan boqol milyan oo ruux oo ku nool guud ahaan maraykanka ayaa xaddii shalay dareemay mawjado kuleel huur iyo hanfi xaddaaf ah oo la kowsaday xilliga jiilaalka uu haatan bilow ah dalka maraykanka meelaha sida daran looga dareemayo kuleelka waxaa ka mid ah gobollada xeebaha bari ee maraykanka halkaas oo magaalooyinka qaar uu maalintii shalay heerkulkooda ka sareeyey boqol digrii waxaa iyagana kuleel daran uu shalay ka dhacay gobollada idooho iyo muntan halka maantoo sniin ahna ay kuleel zaa'id ah dareemeen nubiransa iyo kansis sida ay sheegtay xarunta qaranka ee cimilada maraykanka dhanka kale gobolka new mexico mas-uuliyiinta ayaa ka jawaabay dhacdooyin ka dhacay cimilada kuwaasoo ay ku jiraan laba dabo ka kacay keymaha fatahaada iyo dabella buswata intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aan idinkugu soo gudbinay qodobo kala duwan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
hagaaqabaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada xalqada toddobaatan iyo lixaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax maxaa keena cudurka loo yaqaano gaadh oo ah xanuun ku dhaca caloosha بسم الله الرحمن الرحيم waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Eh, GERD ama gastroesophageal reflux disease waa stomach is a condition when stomach content come back up into the esophagus macnada waxa waaye sida caadiga ah caloosha bini'aadanka ilaahi subxaana watacaala wuxuu u sameeyey xuub ka dufaaco aashtada loo yaqaano hydrochloric acid oo ka soo baxda derbiga caloosha burburisana waxa lagu wixii borotiin caloosha soo gala marka caloosha waa bey'ad acidic ah ama aashtaysan haddii marka cuntada ku jirta caloosha ay soo gasho tuubada dheeroo loo yaqaano esofagaska oo ku- ilaa afka isku xirta macnaheedu waxay noqonaysaa inay dhibaatakaas u geysato marka esofagaska ama tuubadaas dheerna ma laha wax ka difaaca aashitada oo derbiyo ilaa maadaama cuntada waa mamar meel la maro waayo ma ahana meel lagu sugnaado wax lagu burburiyo ma aha marka waxaa dhacda inay cuntadii aashtada leheeda kasoo baxda caloosha kadibna ay kor usoo laabato maxaa sababa marka waxyaalahaasa waxay tahay waa pua colosa of the lower esophageal sphincter macnaha ningaxa eh, caloosha laba ningax bay leedahay ningax kor ama albaab bay leedahay eh, esophaguska cuntada afka ka imaada esophagus soo martaa meesha caloosha ka gelaysa waxaa loo yaqaanaa angle of his meesha ayada ah yaa jilcaysa kadibna cuntadii baa awood u yeelanaysa inay dib ugu laabato kadibna qofka wuxuu dareemayaa calaamadaha soo socda Eh, da- su-aasha ku xigta waxay tahay yaa yacnaha musharaxiin oo ayaa khatar ugu jiro dadka burburan khatar ay ugu jiraan hooyooyinka uurkale khatar ay ugu jiraan dadka sigaarka caba khatar ay ugu jiraan hayataas haaniya hayaataas macnaha waa dad waaya ayagana ee kobtan bogga ah ayagana kale waxa loo yaqaano haaniya ama xibin inay soo gasho kasoo baxda caloosha ayadan khatar ay ugu jiraan iyo drugs daawooyinka qaarka lagu seexdo qaarka stresska lagu damiyo daawooyin badan waxaa jira noocaas ayagana way leeyihin kuwa dhiig karka way keenaan calaamadaha marka ugu badan qofka uu dareemo waxaa kamid ah test of acid in the back of the mouth yacni qofka inuu dareemo aashato carabkiisa eh, afkiisa qeybta gadaale hadbaan laabjeex oo kale qofka inuu dareemo bad breath neef uraysa inuu dareemo xabadka oo xanuuna xabadka esofagaska waayo xanuunka esophagus oo gubanaya xabadka dhexmara vomiting nausea kulli matag iyo lalaba waa la arkayaa breathing problem neefta qofka ku adkaysa marka qaarkood wearing away of teeth ilkiisa xataa way qormaan qofka way yaraadaan maadaama aashatada ay tahay wax corrosion sameynaya ama qoraysa ilkaha qofkiisa ilkaas way yaraadaan hadduu muddas ku sugnaado waxaa kaloo arkaysa qofkii disfagia ku adkaanaysa inuu wax laqo odonofigia xanuun inuu dareemo markuu wax laqaayo oo kaleeto covin oo kaleeto qofac inuu dareemo calaamadaas oo dhan waxaa asiga cudurkan loo yaqaano gaad haddii gaad la soomaaliyeeyo kale waxaa la dhihi karaa calaamadsa lagu magacaabi karaa waa laabjeex qofka uu dareemaya gubasho mar walba Een, wa- waxyaalaha go-aanka lagu gaaro isbitaalada ay dhahaan waad qabtaa cudurkan iyo ma qabti waxa waaye qalabka waxaa loo yaqaano gastrocopy aa la isticmaalo oo ah iso esophago gastroduodenal scopy waa kaamaro tuubo kaamara wato afka ilaa tegeysa mindhicraha la geliya qofka esophageal ph monitoring qalab kale waxaa jira isna la geliyo esophaguska oo cabirayo aashitada marba soo gelaysa soo gudbinaya esophageal manometry ayadana waa jirta waa qalabka cabiraya ayadana haddii la dhaho marka daaweyntiisa waa pharmacotherapy macnaha pharmacotherapy haddaan soo celiya waxaan ka wadaa waa daawo isbitaalada laga qoro oo kiimika ah oo lagu daaweeyaa jirto Een, maxaa kaloo jira qeybta haddii lagu guuldareystana waxaa la sameeyaa surgery waa la tolaa meesha ayada ah oo ningaxa si ay cuntada dib ugu soo laabanin haddii lagu guuldareysto daaweynta koobaad talooyinka qofka la siinaya waxaa kamid tahay cudurkan qabo waxaa la siiyaa inuu habeenkii ku seexanayo birkimaha uu kor u qaato siisa calooshiisa si caloosha hoos ugu marto waxaa la siiyaa oo kaleeto habeenkii ku seexan inuu ka fogaado cuntooyinka dhanaan sida waxyaalaha liinta ku jirto cuntooyinka suugada dhanaan cusbada inuu iska ilaalisho waxaa kaloo la tasiyaa qofka inuu miisaanka iska rido waxaa kaloo lagula taliyaa qofka inuu cadayga ku dadaalo waxaa kaloo lagula taliyaa qofka inuu almiito joogta u isticmaalo waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
wayahay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgudub ayaa gelinkii dambe ee maanta goob fagaaro ah ku toogatay cabdi xirsi cali oo loo yaqaanay daanyirow kaas oo ka tirsanaa ciidamada macuusleyda ee ku sugnaa deegaanka guraceel waxaana ninkaasi gacanta lagu soo dhigay xilli uu dhumaalaysanayay mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xukunka faahfaahiyey بسم الله الرحمن الرحيم وجيد حكم شرعي وحا محكمة ولاية إسلامية ee galgaduud la hor keenay cabdi xersi cali oo loo yaqaano daanyeerow oo labaatan iyo afar sano jir ah asagoo lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay ciidamada murtadiinta gaar ahaan macawisleyda gurceel asagoo ku biiray wuxuuna ka mid ahaa muddo saddex bilood ah mushaarka loo ballan qaaday bishiiba waa konton dollar murtadka uu la shaqaynayay daahir xoorey taliyaha ciidanka macawisleyda gurceel asagoo dhuumashaal ku jiro ayaana la soo qabtay intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdi xersi cali wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo ah cabdi xersi cali oo labaatan iyo afar sano jir ah waxaan ka jawaabayaa waxa laigu soo eedeeyey waxaana ugu jawaabayaa sida tan waxaan ka tegay dac waxaana ii yeedhay daahir xoorey oo taliyaha macawisleyda gurceel ah oon qaraabo nahay wuxuuna i dhahay baabuur ayaan kuu soo diraa ee ii imow waayahay ayaan dhahay inta uusan baabuur ii soo dirin ayaa waxaan helay baabuur gurceel u socda gurceel ayaan tegey waxaa ii yimid daahir xorey wuxuuna igu yidhi ila shaqee waana ka aqbalay waana sax oo waa jirtaa in aan ka mid noqday murtadiinta gaar ahaan ciidanka macawiisleyda gurceel waxaana la i siiyey qori waxaana la shaqaynayay muddo saddex bilood ah lacagta la ii ballan qaaday waxay ahayd bishiiba konton dollar waxaana la i soo qabtay anigoo falkaasi ku jira haddana waxaan diyaar u ahay wixii uu sharciga islaamka igu xukumo intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanaha iyo jawaabtii uu ka bixiyey cabdi xersi cali oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas uu ku dhacay mid gaalnimo ah oo ridnimo ah waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukun soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xersi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa-ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin laba qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy saddex qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaath altayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaca muttafaqun calayhi wa bilaahi towfiiq haddana tanfiidkii la gudogelayaa asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu الله أكبر الله أكبر الله أكبر
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin itoobiya inay soo gaarto oo ay saldhigato badda soomaaliya itoobiya haddii ay doonayso inay xeebaha soomaaliya soo gaarto waanu soo dhowaynaynaa hadalkan mid la mid ah xasan sheekh marar badan ayuu jeediyey waxaana uu u muuqdaa in uusan diidaneen in itoobiya ay degto badda soomaaliya balse uu diidan yahay heshiiska dhexmaray itoobiya iyo maamulka somalilan nala dhegaysta hadalka xasan sheekh soomaaliya badaheeda in lala isticmaalaay shalayna way ogoleed maantana waa ogoshaa birina waa ogolaanaysaa bes baryahan dambe wadankan dariska aan nahay etoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan annagii etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma ah waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda ku soo gaaray dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa wax soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna ma horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax problema oon ku qabno ma laha kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh maxamuud dhanka kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ka jawaabay hadalka xasan sheekh cabdulaahi aadan kulaneh oo loo yaqaano kulanajiiskana tirsan golaha baarlamaanka ayaa qoraal kooban soo dhigay bartiisa facebook ah waxaana uu ku yidhi soomaalidii aan warkeena horay ugu qanacsanayn hadda ha dhegaystaan madaxweynaha waddanku waa u beec etoobiya haddii ay rabto xeebaha soomaaliya waan soo dhowaynaynaa jidka saxdaa soo marto madaxweyne xasan sheekh hadalkiisa ayuu soo qaatay xildhibaanka waxaana uu ku daray waddanka iyo hantida qaranka waardiye kama aha ee asagu inuu gatuu rabaa aniga aan gatee ee muuse bixiyuusan gadanin sowma aha waxa naloo sharaxayo ayuu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey xildhibaan cabdulaahi aadan kulaneh
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaa qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka biyo neef ee gobolka hiiraan munaasabadda ceelka lagu shaacinayay waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqan iyo mas-uulka ugu sarreeya wilaayada ku soo dhowaada kelimad uu goobta ka jeediyey guddoomiyaha golaha nuqobada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaabaa mahad iskale awalan waa aakhiran waxaan u mahad celinayaa dadkii igu horreeyey dadkii ay u mahad celiyeen bacdi xamdulilah waxaan u mahad celinayaa dadkii gogasha dhigay marka guud ahaan waxaan leeyahay reer biyoneef allaha barakeeyo ragaa u istaagay martigelintaasi waxaan leeyahay martidii aad u yeerateen oo dalabkiina ajiibtay waad karaamayseen ilaahay agtiisa allah idinku karaameey bacda xamdulilaahi haddee waxaan u joognaa biyoneef nimcada ilaahay haddii lagu shukriyo ilaahay subxaana wa tacaala waa siyaadinaa almaa'u khayrun min alfi kanzin ayaa ku qoran boorka soomaalidana waxay tidhaahdaa nafta biyo nolosha caano ceelka waxaa ku nool wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo makhluuqaadkiisa noocyadiisa kala duwan yacqil iyo maalaa yacqil ayaa ku nool marka nimcadaasi insha allahu tacaala in badan waa laga shukriyey naftana waxay ku salaysan tahay biyo noloshana waa caano marka reerka guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi allah u siyaadiyo reer gaaljecel waxaad hadda la gaartihiin nicmooyinka oo inaad ku shukraysaan mudan hogaankiina sare ee ogaas xuseen waa ogaas mujaahid ah waa ogaas dhallinyaro ah waa ogaas ummadda inay wax noqoto dadka ay la xisaabtanto diinka ay ku hormarto jecel idana waxaan leeyahay nicmooyinkaasi shukrin gaara ayay idinka rabaan waxaa kaloon u mahad celinaynaa waxaan qodanay ceel oo nicmooyinkiisa aad looga sheekeeyey dhulkeennana waxaa ku jira batrool insha allahu tacaala haddii aan difaacana kan khayraadka kale oo gaalada hadda ay yani usoo tafaxeedatay kuna hangowday waxaa ka mid ahayd inayn cumaal u wada noqonno iyagana khayraadkeenna ay gurato wayna ku hangowday insha allahu tacaala waxaan leenahay nimanka hadda cadowga noo ah oo deegaankeenna iyo dalkeenna iyo ceelasheenna iyo webiyadeenna degan waxay ku jiraan xero intaasoo iskaallo ahoo godad ahoo qodan ayay gadaal ka sii jiraan annagana dhulkii xooggiisii annaga ayaa ku nool kuna dhaqmayna qoryana waan haysannaa marka waxaan leenahay khaasatan reer hiiraan ama xafladda hadda dadka aan joogno jalaqsi iyo buuluburta aan qaybsanno biyoneef si gaar ah farxadda waan idinla qaybsannay ceelka siduu ku habboon yahay insha allahu tacaala odayaasha way ka hadleen biidnillaahi ilbaari nicmo kastana waxay leedahay xaasid biyahaasi la cabaaya dadaysa xaasid ku ah waxaana keenay makaankan waa farxad farxaddeena waan isla qaybsannay waxaadna haysataan biyo aad iyo aad macdan u ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu miceeyey waa nimco shukrin u baahan oo in tashkuruu yaradahu lakum shukrintaasi darteed ayaad waxaan xoole aad xidado u goyseen goglo aad u dhigteen waan idinla qaybsannay fa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha nuqobada wilaayada hiiraan markaana waa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel oo kulanka ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ilaaha mahad iskale awalan bilaaw iyo dhammaad midna aan lahayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin bacd alxamdulilahi tabaaraka watacaala waxaan u mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaalintii ay ku lahayd caalkan qodidiisa taban taabadii idan waxaan leenahay wilaayadeena islaamiga ee hiiraan ee sheekhuleed awal abhaan odayga ka yahay waan kaga mahadcelinaynaa jazaahumullahu khayran ilaahay tabaaraka watacaala camalkiina iyo aakhiradiina ha hagaajiyo insha allahu tacala ayaan leenahay sidoo kale waxaan halkan kaga mahadcelinayaa marti sharaftii la casuumay ay timid waxaan leenahay iyagana waa mahadsantay jazaakum allahu khayran ehelkii iyo qaraawadii gogosha dhigay ee reer biyo neef ee maanta dhibtii haysay iyo culayskii hayay marka alla tabaaraka watacaala ka dulqaaday alla casa wajalla khayr iyo wanaag uu siiyey shukrinteedii inay intaan isugu keenaan taariikhdii ay ka sheekeeyaan maanta meesha ay joogaan dadka ay tusiyaan ay ugu warramaan iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran gogoshiinnii wanaagga badan laheed ee sharafta badan laheed ee dadka aad ugu yeerteen ilaahay tabaaraka wa tacaala shukrintaas idinkama qadiyo allana ha idiin haleelsiyo insha allahu tacaala intaa kadib waxaan rabaa reer biyoneef inaan xasuusiyo inta ay ka sheekeeyeen ee dhib ahaa maanta ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu idiin qadaray ceelka aa aragteen ee quraxda badan ee xaqiiqatan aanan arag aniga meel uu ku yeelay indhahayga aanan saarin quraxda iyo haykalka loo dhisay iyo sida loo naashnaashay ee nin walboo arko intaadan biyihiisa gaarin ay ku deeqayso aragtidiisa ay ku deeqayso والله تبارك وتعالى idinku manaystay waxa iidan xusid mudan biyo waa isla biyo laakiin biyaha dhadhankooda haddana iyo macaanta ay qabaano xaqiiqatan haddii lagu shubo caagag la dhihi karo waa maysaxa oo rabbaani ajzaakum allahu khayr inta allah idinku manaystay markii horena ma orogtahay culayska idiin saar maanta idinka dulqaaday waxbuu idinka baahan yahay shukrina oo idinka baahan yahay garasho idinka baahan yahay الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودين كباهنيه والنمعاء لسو كوبي كره الله عز وجل وحو ليهي لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد ما انت مركب فرصه هايستان وليسك مركو ندايو oo nin walba biyihi banaanka ka helo oo ma ogtahay rubineet la wada gishto doosh lagu qabaysto nimcada hadii lagu shukriyo ka waran waa ma ogtahay eber noqon maysa markaas waa joogaysaa hadii lagu shukrin waayana waa eber jazakum allah khayr waxaan leeyahay marka insha allah taala ceelka maanta intaad farxad aad u maraysaan birita iyo qeylidii soo yeeri waa laysku haystaa dadka muslimiinta dhammaanna waxay ku ogyihiin ceelka reer biineef haddii ku oomaano iyadoo oonla ay tahay biyihi ku siin jirteen maantooy biyihii bannaanka yeelaan haddaa lagu qaadana ilahay waa idinku xisaatanba dadka mujtamacna wuu idin weydiinaa laakiin maanta fursadaad haysataan ka faa'iidaysto ilaahay tabaaraka wataala ugu shukriyo ilaahayna waxaan weydiinaysiinaynaa biasmaa'i wa sifaatihi ceelkaas siduu noogu banaysto noogu galaysto inuu noogu baaqi yeelo ilaah odaan ku baryana noo baaqi yeel ilaahu islaamka noo baaqi yeel ilaahu diinta nagu dil ilaahu tawxiidkana waafaji ilaahu khayrkii wanaagga maanta aad noo bilowday ilah noo dhammaystir jazaakum allahu khayran reer biineef waxaan leeyahay cadowga waa tiradoo ka batay walaalkan waa maqlaysaan ma ogtahay ka guura ceelka anaa degaaba iska jirtaba nimcadaad aad hesheenna waxay rabtaa dhowrimaad waxay rabtaa soo jeedid odayaanan leennahay dhallinyaraan leennahay qoryaan haysannaa haddiiba cadowga guntiga soo gala maxay taraysaa soomaalida waxay ma ogtahay intay indhes qabanin maxaa la yidhahdaa ordiga intay indhes qabanin markii birita la yimaado ilkaha ilmaha yaa lagu qaadanin meelo badanaa jirto jazaakum allah cadowga diris idin leeyahay taana waxaan leenahay jazaakum allah khayr ka digtoonaada ceelka asiga ah ee ilaahay idinku nim idinku manaystay nimcadaa weyn oo allah tabaaraka wataala idin siiyey ku shukriya goos dambeedka ku dhaga ku dadaala insha allahu tacaala ilahay khayrkana waafajiyo ilahay khayrkana waafajiyo allahuma aciz alislaama walmuslimiin waadil ashirka walmushrikiin wadamir acdaaka acdaa diin allahuma ya muqalib alqulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله خيرك هذا كويدي سنينا كرامة دوينك هذا كويدي سنينا إله عز شرفا كويدي سنينا إله ربي الرحمن عز شرفا كويدي سنينا إله الدين تين أنت كسود شيء نقوة كويدي سنينا إله عدو سودولي وظالمك حاقدك نوع بس وجر إله نقب إله قال قب إله بابي إله مصيبة كرد إله ربي الرحمن هذا قعمه كوتا غني نجيب إله rabbi raxma sida ceeler looga halaagay ee inta ka horreysa looga halaagay ilaahu ay halaagsamaan ilaahu dalkeena nooga bixi ilaahu dalkeena nooga bixi ilaahu kitaabkaadaan rabnaa radiina bilaahi rabban wabilislaami diinan wabimxamed sal alla slam nabiyan ilaahu yow rabbi raxmaana dastuurkaadaan rabnaa diintaadii hortaagan yihiin ilaahu naga qab ilaahu dadkeena walaalay ilaahay cizadaadaan kugu baryaynaa weyninkaadaan kugu baryaynaa asmaadaadaan kugu baryaynaa sifaadkaadaan kugu baryaynaa ilaahayo ilaahan adiga hen malihin rabbiyo rabbinima adiga kugu qirsannahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innaa kunaa min adaalimiin واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ugu dambayntii waxaa idinku soo maqan kelimad uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى وحان أمهد علينا دمان مرت الشرف كلا دوان جهويك كلا دوان كتمت صونا مشاركة سي حفلة قيمها بدن وحان لنا هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحاسد أو كلام مدن إن أمهد علينا ولا لها خير بيانيف eena karaameeyey sidaa quruxda badanna noo marti qaaday waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran beledkiinna ha noqdo beled barakaysan adduunye ahaan iyo diin ahaanba allah idiin hormariyo sidaa ikhyaaray aad u jeedaan oo boorka noogu qoran waxa aan goobjoog u nahay xaflad marka dhan loo fiiriya ikhtitaam ah ama gebagaba u ah marka dhan loo fiiriyana furitaan u ah ceelka qiimaha badan ee biyaha macaan ee ilaahay uu naga siiyey deegaanka biyaneef runtii culaysyada ka jiray iyo baahiyaadka jiray waxaa sheegay ikhyaartii xoogaalka u ahayd deegaankan wilaayadoodana xoogaal bay u ahayd intaasoo jeer bay wilaayada soo booqatay ceelkaas waxqabadka intaa hadda keliya ma ahayne ceelkii hadda meesha ku yaallo ceelgacmeedka ahaa baad ogeydeen markii lagu wareejiyey darbigii looga celinayay wasakhda waxqabadkii lasoo maray ahayd markii baahida jirtay la isla arkay oo dhibaatadii dadka haysatay deegaanka ay wilaayada aragtay iyo dadka waxay isla fahmeen in ceel la baadigoobo ilaahayna ceelkaasuu na siiyey xafladdeenna marka waa xaflad farxad iyo raynrayn iyo shukri isugu jirta xaflad shukri ilaahay in loo mahadceliyo muhiimadeedu ay tahay sida boorka ku qoran allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay shay walba oo nool inuu biyo u baahan yahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun biyuhu waxaa u baahan noolo kaste dhirtaa u baahan xitaa dhulka ilahay wuxuu noo sheegay subxaanahu wa tacaala markuu dhinto kadib inuu roobka ku nooleeyo bani aadamkaa u baahan xayawaanaadkaa u baahan makhluuqaadka ilaahay oo kala duwanba waxay u baahan yihin biyahay u baahan yihin baahidaa jirta darteed iyo maslaxada ummadda ugu jirta in ceel halka laga qodo ayay wilaayada u aqbashay in meesha ceel laga qodo ilaahayna biyihii waana siiyey xafladdeennan qiimaha badan oo aan geela ku qalannay oo aan isugu nimid waa xaflad shukri ah sababtu waxaa weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaa biyaha keenay qur-aankeenna ilahay waxaad ku aragteen ara'aytum in asbaxa maa'ukum hawran faman ya'tiikum bimaa'in maciin bal ka warrama nabigow weydi haddii biyihii ilaahay qaato in asbaxa maa'ukum hawran ceelashaba hadday guraan ama ay cusbo noqdaan biyaba la waayo faman ya'tiikum bimaa'in maciin cidaan allah in wax keenaysa miyaa jirta haddaan shukrin weyno oo nicmada ilaahay noo galay aan ka shukrin weyno oo biyahaas ilaahay u nasiyo macaanka badan oo mawsixada aad moodid aan ilaahay ugu shukrin weyno ilahay waa qaadi karaayo ogaada waa qaraerayn karaayo ogaada shukriga ilaahay marka waase ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadaadkiisi in muxuu ahaa lagu toosiyo daacadii alla lala yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabihii uu na faray in la fartoomo waxyaabaha ilaahay uu naga reebay in laga joogo wax fara badan buu ilaahay nugu leeyahay xuquuq badan baa dusheenna ah shukriga aan badinna si guud deegaanka iyo dadka muslimiintahona wa khaasatan reer biyaneef waxaa laga rabaa shukri gaar ah wadaantii dheerayd oo intaasoo baac ahayd waad ogeydeen meesha ceelka uu nooga qodan yahay cadowga meesha uu jooga galabta meeqay u jirtaa labaatan kilomitr wax ka yar buu cadowga noo jiraa annagana halkaanaan ku bagaaxayno aad arkaysaan ilaahay cadowgii si jabay tusaalaheeda weeye macnaha inaan halkaa ceel ka qodanno masaalixdeenna ku xaqiijinno cadowga ilaahayna bidhaantiisa loo jeeda waxna hadda uusan tari karin waxay ka mid tahay ama ay tusaale u tahay cadowgeenna inuu jabay keliya uu raba israacin ikhwaanana marka waxaa mudan oo aan rabaa inaan ku kabo mahadcelintii ragga bahda ee iclaanka ee hadday tahay alkataa'ib al-andalus intaba martibay noo yihiin ayagana waa mahadsiin jazaakumullahu khayran walaalaha jabahaadka kala duwan oo ayaga laftirkooda martida noo ah qaabilsan sugidda amniga iyo ka warqabka danaha dadka muslimiinta ah ayaguna waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin jazaakumullahu khayran xafladdeenna ee reeraynta waxay ku soo aaday annagoo ku faraxsan dhacdadii ama macrikadii weyneed ee mu'miniinta qalbiyada u daaweysay cadowgana qalbiyada ka cidhiirisay waa dhacdadii ama macrikadii weyneeda ka dhacday ilaahay cadowgiisa inuu ku baabi'iyey degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dhacdada dhacmo qiimo badan bay ahayd waa bogaadinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala baan ugu shukrinaynaa mujaahidiinta iyo cid kasta oo tala ku lahayd waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran wa baaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku oofsaday oo shahaado uu ku siiyey shahaadooda allaha u aqbalo wixii uu dhaawac ku soo gaaray dhaawac allaha ka caafiyo mujaahidiintoo dhanna allaha barakeeyo waa barnaamij aan ku faraxsannahay cadowga waxaan leenahay muutuu biqaydikum dakana waxaa guta ninkay ka maqan tahay dakana waxaa guta ninkay ka maqan tahay annaga dakana naga maqan tahay muslimiintay ka maqan tahay annaga kitaabkeenna lagu soo duulay annaga dadkeenna iyo sharafteenna lagu soo duulay annaga deegaanadeenna iyo masaalixdeenna oo dhan lagu soo duulay annaga dekanadeenna og cadowgu marka hadday ma og yihiin muslimiintu waa og yihiin dekanada laga galay wiilkeenna wiilkiisaa ogaan doona odayaasheennaa og gabdhaheennaa og dakanadeennana waa gudanaynaa kuwa maanta la midka oo ama fadhiya buula burde ama jalalaqsa fadhiya ama meel la mid ah fadhiyana waxay ogaanayaan dakanadeenna inaan gudan doonno oo aanan moogeyn ilaahay idinkiina waa guulaysan doonaa cadowgana waa jabay waxaan marka warkayga kusoo gabagabaynayaa oo aan ku khatimaya mujtamac aad u fara badan baa goobta fadhiya shuyuukhan wa shabaaban dad tiro badan oo muslimiina halka jooga waxaan idin leeyahay waxay tahay sharafteenna iyo karaamadeenna waxay ku jirtaa difaaca diinteenna haddaan meel kale ka xulno wallaanan helaynin sharafteenna hadday adduunyo tahay iyo haddii ay tahay ilaahay in loo tago janno la galo karaamadeenna waxay ku jirtaa diinteenna difaaceeda qofka carabka wuxuu ku difaaci kara ilaahay diintiisa ku difaaco qofka ficil wax ku difaaci karo xooggiisa bixin kara diinta ilaahay ku difaaco qofka maal dhiibi kara oo ilaahay uu wax siiyey maalkiisa diinta ha ku difaaco tala iyo fikir qofku uu ku jiro oo diinta ilaahay wax ugu tari kara diinta ilaahay ku difaaco karaamadeenna galabta sidaan u sharfanna miyaad aragtaan wada jirkeenna miyaad aragtaan ammaanka aan haysanna miyaad aragtaan gabdhaheenna asturna miyaad aragtaan odayadeenna wada nuuraya miyaad aragtaan badeecadeenna iyo bilaadeenna iyo maalkeenna noo wada nabad dhaqba miyaad aragtaan waxa barwaaqo ilaahayna sii sooma aragtaan waxaan ilaahay una siiyey waxay ku daa'imi karaan oo ay ku joogi karaan diintanana difaacno qalbiga geliya wiilashow qalbiga geliya odayadeedanu qalbiga geliya boqoradeenna iyo dhaqankeenna qalbiyada geliya culimadeenna qalbiga geliya waxaan karaama ku yeelanaynaa oo aan ku hormaraynaa oo magaceenna ku waarayaa ilaahayna isagoo noogolo raalli aan ugu tegi doonaa difaaca diinteenna u adeegidda iyo u khidmaynta diinta nebi maxmed uu inoola yimid calayhi salaatu wasalaam intaana waa iga furrin walaalahaan u gudbinayo aad baad u mahadsantihiin ceelkaa meesha ka qodan galabta wixii ka dambeeya biyihiisa dee waa cabnayba ma ogtahay waa furan yahay waxaan leenahay ilaahu biyihiisa ka dhig biyo daawo ah ilaahay biyihiisa biyo daawo ha ka dhigo kuwa dadka u roon allah ha ka dhigo kuwa dunyada u roon allah ha ka dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo oon ilaahay asaga loogu caasin allah ha nooga dhigo ilaahay idinkii kuwa aan gurinoo yaran allah ha nooga dhigo kuwa macaanadoo barakaysan allah ha nooga dhiga dad iyo dunyaba kuwa anfaca allah ha nooga dhigo wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabilaahi towfiq
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام guud ahaan caawa intaas ayna kusoo afleerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام